bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmعين amا bعd qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى bab ma jaءa alxayaaء min اlإiman wuxuu baab yahay wixii ku yimid alxayaaء min اlإiman xishoodku inuu iimaanka ka mid yahay xishoodka marka waa camal qalbi ah min aliimaan idan min aliimaani waxaa ka mid ah acmaalu lquluub waa qeyb iimaanka ka mid ah sida ay acmaasha jawaarixduba iimaanka uga mid tahay oo salaadii iyo soonkii iyo ayaan soo marnay shalay qaala xadaثna bnu abi cumar وaxmed bnu maniic almacnaa waaxidu qala xadaثna sufyaan bnu cuyaynata can الzuhriyi can saalimi can abiihi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh walihi wasalama mara birajulin nebiga ninbuu soo maray wahuwa yacidu akhaahu isagoo walaalkiis waaninayo fi lxayaa'i xishoodka ka waani ku waaninaya dartiis yacnii xishood dartii ayuu u waaninayay sida uu ugu waaninayeyna waxay ahayd inuu dhahayay iska daa xishoodkan waa ku dhibay xaqaagiiba ma raadsan kartid sidaasoo kale u dhahayay sida bacdi riwaayaat ay tilmaamayaan ayb faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waalih wasalam nebigu wuxuu yihi alxayaau min aliimaan xishoodku iimaanka ayuu ka mid yahay qaala axmed bnu maniic fii xadiidihi ina anabiya sal l slama samica rajula nin ayuu maqlay yacidu akhaahu walaalkiis waaninay marka laba sheekh baa tirmidi xadiidka uu u leeyahay axmed ibnu maniic iyo ibnu abi cumar alcadani marka siyaaqa hore ibnu abi cumara iska leh midkan dambana ee samica rajulan yacidu akhaahuna waa siyaaq marka uu leeyahay axmed ibnu maniic abu jacfar albagawiy qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala wafi lbaabi can abi hurayrata wa abi bakrata wabi umaama qaala baabu maa jaa fii xurmati الsalaati salaada xurmadeeda wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay axaadiidta marka salaada iyo mansiladeeda tilmaamayo halkan ka gelaya qaala xadaثana bnu abi cumar qaala xadaثana cabdullahi bnu mucaadin الصancaaniyu wahuwa saaxibu macmar saduuq taxaamala calayhi asancaaniyu cabdirasaaq ibnu hamaam ayaa xoogaa aada u weerari jiray isaga laakiin sidiisa waa saduuq ayb rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja can macmarin can caasim bni abi najuud can abi waa'ilin can mucaadi bni jabalin qaala kuntu maca nabiyi sal l slam nabigan la jiray fii safarin safar ayaan kula jiray faasbaxtu yowman maalin ayaa waxaan kusoo waabariistay qariiban minhu meel isaga u dhow wanaxnu nasiiru annaguna aan soconayno faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah akhbirnii ii sheeg bicamalin camal yudkhilunii ljannata jannada i gelinayo wa yubaacidunii iga fogeynayo min annaari naar qaala wuxuu yidhi laqad sa'altanii can cadiimin waxaad i su-aashay wax weyn xaggiisa wainahu isaguna layasiirun mid fudud waayo calaa man yasarahu allahu calayhi qofkau alla u fududeeyo tacbudu llaha laa tushriku bihi shay-an allaad caabudaysaa wixiisa ama xaqiisa cibaadada ah cidna siin maysid oo lasiin la wadaajin maysid wa tuqiimu salaata salaadaad oogaysaa wa tu'ti zakaata zakadaad siinaysaa watasuumu ramadaana ramadaan ayaad soomaysaa wataxuju lbeyta kacbada ayaad xajinaysaa uma qaala alaa adulluka calaa abwaabi alkhayri miyaanan ku tusaynin khayrka irdihiisa asawmu junnatun wasadaqatu tudfiu lkhai'ata sadaqadu waxay daminaysaa gefka kamaa yudfiu lmaau nnaara sida biyuhu ay dabka u daminayaan wasalaatu rajuli qofka salaadiisa min jawfi leyli ou tukanayo habeenbarka salaada uu tukanayana irdaha khayrkay ka mid tahay qaala uma talaa tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum xataa balaga yacmaluun uma qaala wuxuu yidhi alaa ukhbiruka miyaanan kuu sheegaynin bira'si اlamri arrinka madaxiisa islaamnimadii islaamnimada madaxeeda makuu sheegaa wa camuudihi lafdhabarkeeda makuu sheegaa wa durwatu sanaamihi ama wadirwatu sanaamihi iyo yacnii baarki kuruskiisa meesha ugu sarreysa ee baarka ah qultu waxaan idhi balaa yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi ra'su lamri lislaam arrinka madaxiisu waa islaamka yacni towxiidka wa camuuduhu lafdhabarkuna asalaatu salaada waay wadurwatu sanaamihi ee kuruskiisa meesha ugu sarreysa ee baarka oo ana aljihaadu weeyaan uma qaala waxaan wuxuu yidhi alaa ukhbiruka miyaanan kuu sheegaynin bimalaaki dalika kulli arrintaas kan kuu xifdinayo oo gacanta yacni ku ku milki siinayo miyaanan kuu sheegaynin oo kuu hananayo qultu waxaan idhi balaa yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi fa akhada bilisaanihi carabkiisiibuu qabtay qaala wuxuu yidhi kufa calayka haada kan celi macnaha marka wuxuu ka wadaa dabcan qofku haddii uu carabkiisa ka adkaado ee intan waa samayn karaa mashaqada ugu daran waxay tahay carabka in laga adkaado hadduu ninkii carabkiisa ka adkaadayna acmaashaan inuu sameeyo waa awoodi karaa ee laakiin way dhacdaa in acmaashaan qofka uu ku dadaalo carabkana uusa ilaalinin taas waa la arkaa laakiin qof carabkiisa xifdiyey oo ka adkaaday oo cibaado iyo acmaashii aan markaa yacni ka caajisay ma leh leanna wixii ka adkaabouba sameeyeyba bimalaaki dalika kullihi wuxuu u dhahaya marka sidaas faqultu waxaan idhi yaa nabiy allah wa inaa anagu lamu'aakhaduuna kuwa loo qabanaya miyaan nahay bimaa natakalamu bihi waxaan ku hadlayno faqaala wuxuu yidhi hakiladka ummuka hooyadaa ha ku weyso oo ka gablan waa erey marka habaar u eg laakiin aan habaar loola jeedin wahal yakubu nnaasa dadka ma ku kufiyaa fi naari naarta makutu ma yacni ma ku tuuraa calaa wujuuhihim wejiyaalkooda korkooda ow amase qaala calaa manaakhirihim yacni foodoo ama yacni san sankooda min kharsanka foodiisa dadka yacnii sansan iyo weji weji naarta ma ugu tuuraa ilaa xasaa'idu alsinatihim carabyadooda waxay gurteen unbaa ku tuuro marka yakubuda faacilkeeda xasaa'idu alsinatihim annaasana waa mafcuul wahal yakubu nnaasa dadka ma ku ridaa miyuu ku ridaa dadku calaa wujuuhihim weji weji miyuu ugu tuuraa aw calaa manaakhirihim bu aw qaala calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim carabkooda wuxuu gurto unbaa ku rido naarta dadka qaala hada xadiidun xasanun saxiix marka macalushaahidku salaada mansiladeeda waxay tahay lafdhabar qof haddii lafdhabartii uu ka jabo waa u dhammaatay ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaana bnu abi cumar qaala xadaana cabdullahi bnu wahbin can camr bn اlxariث can daraajin abi samxi can abi lhaytham can abi saciidin qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam idaa ra'aytum haddaad aragtaan arajula qofka yatacaahadu lmasjida masjidka inuu ku noqnoqonayo mar walba uu ka warqabo fashhaduu lahu biliimaani iimaan uga marqaati kaca xadiidka marka sanadkiisa daraaj ayaa ku jiro waana riwaayati abilhaytham weliba dacfi baa meeshaa uga jira laakiin aayaddaaba laga qaadan karaa inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllahi walyowmi اlaakhir ayb fain allaha yaquulu allah wuxuu dhahayaa inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllahi walyowmi اlaakhir wa aqaama الsalaata waaata الzaka alaaya qaala hada xadiidu xasanu gariib qaala baabu maa jaa-a fii tarki salaati salaada ka tegisteeda wixii ku yimid ayuu u baab yahay caddaynteeda yacnii salaada laga tago waxuu halkan u keenay waxay tahay maadaama casharkii horena ay ku jirtay salaada ka tegisteeda laba shayba waa u keenay awalan salaadu iimaankay ka mid tahay wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum markuu alla leey ay salaatakum mar haddii salaaddii iimaan lagu magacaabay iyadu dhinac iimaankay uga mid tahay dhinac kalena acmaasha badanka camalka ugu weyn waayo oo ay dhacdayba inay culimmadu isku khilaafeen qofka ka tago tahaawunan iyo yacni yacni waxaan ujeedaa kasalan ka wahsi iyo wax lamida qofka uga tago ma asal iimaan ayaa ka maqanoo waa gaaloobayaa diintii waa ka baxayaa mase diintii ka bixi maayo maadaama laysku qabtayda iimaankii calaaqo weyn ay la yeelanay marka iyadoo awalba iimaan ahayd ayaa haddana ka tegisteedii culimadii a'imadii salafka ay isku khilaafeen ma lagu gaaloobayaa mase ma lagu gaaloobayo isaga marka sidaas u baabeeyey ayb wuxuu keenayaa marka axaadiidta daahirkeeda dabcan axaadiidta uu keenaya waxay u badan yihiin axaadiid kufri lagu dhex ilaaqay ayb qala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa jariiru wahuwa bnu cabdilxamiid aldabiyu waabuu mucaawiyata wahuwa mxamed bnu khazim aldariir can alacmash can abi sufyaan can jaabiri ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala nabigu wuxuu yihi bayna alkufri gaalnimada iyo waliimaani iyo iimaanka waxaa u dhexeeya tarku salaati salaadoo laga tago bacdi alculamaa marka ibnu teymiya oo kale wuxuu leeyahay kufriga xadiidkan ku jiro waa kufri al ayaa la geliyey al kufriga haddii al la geliyana midka akbarkau ku dhacayaa ee kufri asqara ma ku dhacayo isaga marka istiqraa iyo sidaasuu sheegay ayb saa darteed marka wuxuu leeyahay arrintan la ma la dhahaayo waxay la mid tahay sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun waa munakarkaas tanki nakiraduna cumuumay keentaa dabcan cumuumka ay keenaysana waxaa iskula jiri kara kan weyn iyo kan yarba laakiin markii alla geliyey kufrigii machuudka ahay waa in la yaqaanay waana akbarka binaan calaa dalika salaada qofkii ka tago kufriga uu ku dhacayo kufri asqara maahane waa akbar ayb sidaasuu meeshaas marka u taxqiijiyo ayb marka masaladan weliba kufriga tarku salaad waxaa aada uga hadla ibnulqayim kitaabkiisa asalaatu wa xukmu taarikihaa weliba masaa-iluliimaanna meeshaasuu ku dhex baxiyey qofkii rabo wax badan buu ka helaa fawaa-id badan inta uunan mas'alada u gelin iyo khilaafkeeda ayuu wuxuu ka hormariyey masaa'il liimaan masaa'il alasmaa'i walaxkaam ayuu ka hormariyey waxaa la yidhahdaa asalaatu wa xukmu taarikiha waa maطbuuc daaru caalami اlfawaa'id xataa aahaarta ibn اlqayim hadda waa lagu daabacay iyadoo marka dabco aada muxaqaq u ah waagii horena waa jiri jirtay ayb iyaga dabcan marka de waxay u yeelanayaan marka kufrigu inuu akbar yahay ayb qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa asbaatu bnu muxamed can اlacmash bihada اlisnaadi naxwahu qaala bayna alcabdi addoonka iyo wa bayna shirki shirki aw ilkufri ama gaalnimadii tarku salaati baa udhexaysa salaadoo laga tago qaala hada xadiidu xasanu صaxiix weliba moxamed bnu nasr almarwasi isaga laftiisa tacdiimu qadri salaa meesha ugu danbeyso waa ka hadlaya culimada siday u kala qabaan iyo aqwaashoodu sida ay kala tahay buu sheegaya waxaadna moodaa inuu rajaxayo gaal inuu yahay diinta ka baxay qofka salaada ka tago isaga laftiisa marka tacdiimu qadri salaa masaladaa lafteeda uga hadlay iyo isagana wuxuu ka hormariyey masaa'ilul-iimaan laftiisa aad buu uga warramay kitaabka qeybtiisa hore juska hore salaada iyo fadaa-isheeda waaye juskaas hore meeshiisa dambe masaa'ilul-iimaan iyo ayuu aad uga hadlayaa meesha ugu dambeysana mas'aladii buu ka hadlayaa tarku salaa hal hiya kufrun akbar mase kufri kale waaye aqwaal salafku inay isku khilaafsanaayeen waa keenayaa isagu markaa wuxuu rajaxayaa in uu kufri akbar oo diinta looga baxo inay tahay ayb ade nin ilaahay yacni shan daqiiqa sii waayey caafimaadna la siiyey xoogna la siiyey warkaalaya tuko salaadiiba lagu kari la-yahay ee ninkaasi marka de ilaahay xurmo iyo xaq miyuu u hayaa yacni waa waa inuunan u haynin waa muuqanaysaa ayb bacdi naas ayaga hal iyada labada qoloba iskuma diidano hadduu ama salaada ku jees jeeso ama uu yidhaahdo salaadii wujuubkeediiba diido war male taas iyada dad hadda marka waxaa jira soomaalida ka mida maalan qofkan salaaddii tuko iyaa la leeyahay war foorfoorarsi waqti uma helo uu leeyahay iga dhaaf kaasoo kale ma waxaa laga soo qaadayaa marka ma waxaa laleeyahy waa la isku khilaafsan yahay kufrigiisa maya hada yacni istihzaa-u salaaddii ku sameeyey kaas waana jaaxid salaada diidayaba waay wujuubkeeda ayb kaas isaga war ma leh waxaa kaloo lamida qofkii inta lasoo qabtay salaada tuka la yidhi haddii kale waa lagu dila meeshii uu tuka lahay waa diidayo wuxuu yidhi war aniga waxaas waxaan ka xigaa dhimasho ninkaas salaad ma aaminsana leanna nin naftiisii xataa ku badbaadi waayey salaad ilaahay uu u sujuudo ninkaas salaad xurmo uma haayo mana aaminsana kuwaas ayaga warkooda war male kuwaas ayb qaala hada xadiiثu xasanu صaxiix wabu sufyaan ismhu طalxaة bnu naafic qaala xadaثna hanaadu qaala xadaثna wakiicu can sufyaan can abi الزubayr can jaabiri qaal qaala rasuulu الlahi sal ly slm bayna اlcabdi wa bayna اlkufri tarku الsalaaة addoon iyo yani kufri waxaa udhexeeya salaadoo laga tago qaala hada xadiiثu xasanu صaxiix waabu الزubayr ismhu mxamed bnu muslim bni tadrus laakiin masaa-isha xiriirka la leh masaladan oo ninkan salaadiiba uu ka tegey tarku salaati waa gaalnimo waa gaaloobay baa maalan la yidhi ee axkaamta ka dhalanaysa kadib ee ama hadduu dhinto inaan la dhaxlin haween haddii uu qabo muslimada in laga furo baabkaas baab oo dadka aaxaadunnaas u yaalla ma aha waa baab qaali iyo xugun u baahan waa kaasna dad waxaan aragnay bani aadamku wax adduunyada zamankan aadaa loo jeclaysiiyey waxaad arkay dhaxal buu ku weydiinayaa markaas wuxuu ku leeyahay qof ka mida dhaxalka dadka wax dhaxlaya taariku salaad u ahay qofkan la dhalay t ninkan la dhintay waa tukada waa isagoo yacni waa tukanaayey ninkanna ma tukanaynin ninkan hadda wax dhaxlaayo ma tu weliba marka uu dhinto midkaas yay ugu daran tahay ayb qof baa dhimanaayo qof iska salaada tukado u ahaa dadkii dhexlaaya mid kamida oo taariku salaada saas ku dhimanayo dhaxalkii hala qaybiyaa laleeyahy ninkan dhintay isaga dhaxalkiisii haddii la dhaxalsiin lahay dad kale u wareegi lahay bartaasay marka waxay leeyihin taariku salaad sow gaal waayo sow lama dhihin isaga marka in dhaxalka laga bixiyay rabaan ee taasoo kale marka yaa ka bixi karaan maya dadka wax isla dhexlaaya kama bixi karaan waa in qaado inta la geeyo dhaxalka uu kala qaybiyo uu yidhaha dhaxalka saanaan u qaybiyey warqadaan warqad uu siiyo ninkaanna meesha waa ka bixiyey sababtoo ah waaba gaal qaadi baa qori kara laakiin hadday dadku ayagu is wax isku tuurtuuraan waxba ka waxaas waxba ka anseexi maayaan maaljacayn leena intaas u geynayo wax kale waxa kale iyo mas-uuliyaadka kale iyo fiirin maayaan ayb waxaa laga yaabaa kan dhintay taariku salaad waayo dhexalkiisa dhaafa haddii la dhaho ma yeelayaan inay dhexlaan waa rabaan iyaga bani aadamka hadda marka caqligiisu intau noqday keliyana halkaan uu wax ka fahmayo marka wixii ku saabsan dhaxaltooyo iyo nikaax baabkiis de waa in qaadi loo geeyo ayb qaala wafi lbaabi can anasin wabni cabaas ayb qala xadaثna abu camaar alxuseyn bnu xurayth wayusuf bnu ciisa qala xadaثna alfadl bnu musa wahuwa sinaaniyu can اlxuseyn bni waaqid xaa xadaثna abu camaar waa xuseyn bn xurayth wamaxmud bnu haylaan qaala xadaثna caliy bn اlxuseyn bni waaqid can abihi yani marna abu camaar yusuf an الfضل بn muسى عan الxuseyn بn waqid waay marna sidan kale laba riwaayo hayaa marka isaga haysta xaaw xadaثna mحamed بn عlي بn الxasن الshaqiqiy وmaxmud بn غaylan qala xadaثna عlي بn الxasن بn shaqiq عan الxuseyn بn waqid عan cabdالlahi بn buraydaةa عan abihi qaala qala rasuul الlahi صلى اه عl slم alcahd اladي baynana wabaynahm cahdiga anaga iyo iyaga noo dhexeeya gaalada iyo anaga aلsalaaةu waay faman tarakahaa qofkii ka tago faqad kafara waa gaaloobay ayb marka faqad kafarana waa la yidhi kufri oo al ku jirtana waa ku yimid qaala wafi lbaabi can anasin wabni cabaas qaala hada xadiiun xasanu صaxiix qaala hada xadiiثu xasanu صaxiixu غariibu qala xadaثna qtaybaةu qala xadaثna bishr bn اlmfadل can اljurayriyi can cabdillaahi bni shaqiiqin alcuqayliy qaala kaana asxaabu muxamedin sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed asxaabtiisu waxay ahaayeen laa yarawna ma uu arkaynin shay-an shay oo min alacmaali acmaasha ka mid ah tarkuhu kufrun ka tegistiisu gaalnimo inay tahay hayra salaati marka laga reebo salaada yacnii asxaabta shay in laga tagaa ay gaalnimo u arkayeen bacda tawxiid dabcan ile tawxiidka ninka ka taga isaga waa gaalkaas war male kaas camal in laga tagaa ay u arkaayeen kufri ma jirin hayra salaati aan salaada ahayn ayb camalkuna hadda kan jawaarixduu ku dhaca leanna tasdiiqa iyo ictiqaadku war male iyaga khilaaf kama taagni in laga rabo qofka ee camalka ay sheegayaan waa kuwa jawaarixda salaaday waxay u arkayeen marka ka tegisteedu kufri inay tahay ayb ee adilada marka alimaamu tirmidi waxaad moodaa inuu keenay uu soo kaxeeyey kufriga taariku salaadka sheegayso kuwii kalena maunan soo qaadin kaanahu marka waxaad moodaa inuu isaga laftiisa ay raajix la tahay gaalnimadiisa marka taariku salaadku waa gaal qofki yidhaahdo maahan takfiiri ma noqonayo marka khaarijina ma aha ee dhinaca kale tarkigan alimaamu shaafici isaga wuxuu ku macnaynayaa iyo a'imo kale iyaga waxay ku macnaynayaan tarkigaani tarku juxuudin tarku juxuudin bay ku macnaynayaan waxayna u deliishanayeen markay saa leeyihiin qisada yuusuf suuratu yuusuf ku jirto ee alla uu yidhi marka iyaga marka iyagoo ambiyadaa ka hadlay isagoo ambiyada ka hadlaya wuxuu yidhi nabiyullaahi yuusuf inii taraktu millata qowmin laa yu'minuuna biاllaahi wahum bilaakhirati hum kaafiruun inii taraktu waxaan ka tegay buu yidhi waxaan ka tegay muxuu ka wadaa waa diiday buu ka wadaa ee maahan macnaheedu inuu awal ku jiray oo uu kasoo tegay tarkigii ma laga fahmaayo oo caadiga iska ahaa markuu leeyahay nabiyullaahi yuusuf anugu waxaan ka tegay qolo ilaahay iyo aakhiro aan rumaysnayn diinkooda waa ka tegay markuu leeyahay awal waa ku jiray waa ka tegay ma ahan saas ee tarkigu waa tarku juxuudin waa diidayuu ka wadaa qolo alla ee aakhiro aan rumaysnayn diinkoodii waa diiday marka tarkiga macnaahu haada kufriguna wuxuu leeyahay akbarna waa ku yimaada asqarna waa ku yimaadaa asaga markaa midka kasalka uga tago kufri asqar uu ku xambaara aslanna mas'aladu waxay tahay salaada ka tegisteeda bidaatihaa miyay kufri u tahay mase marka uu juxuud la xidhiirsaday kufri noqone shaafici marka waxaad moodaa qowlkiisu inuu yahay bidaatiha inaynan kufri u ahayn ka tegisteeda oo ay kufri ku noqonayso ictiqaad la xiriirsado oo juxuud iyo wax lamida riwaaye imaamu axmedna sidaas waaye u fiirsa meeshaa marka imaam axmed isagaa wuxuu leeyahy riwaayada mashhuurka waa gaal laakiin waxaa jirta riwaayo kale oo axmed laga wariyey oo shaafici waafaqsan ayib kutubaha xanaabilada dhanna waa ku taallaa culimadana saas waa usoo naqliyaan ayb bal ibnu qudaama muqniga haddaad fiiriso waxaad moodaa inuu isagu riwaayadaasba xoojinayo leanna wuxuu leeyahy taariku salaadna waa la arki jiray waa jiri jiray haddana maanaan arkin buu leeyahy iyadoon la dhaxal siinaynin oo naagtii laga furaayo o dhaxal aan la siinaynin ma arkin buu leeyahay hadal sidaas macnahaas waa uu sheegaya waa ibnu qudaama saaxibulmuqni warkan marka oo tarkiga juxuud iyo inuu noqon karana culimadu way sheegaanoo xataa waxaa sheegayaba kutubaha caqiidadoodayba uga hadlaan culimada laftooda aimada markaa ka hadasha waxaa ku jira oo ka mid ah abu cuhmaan isaabuni kitaabkiisa caqiidat salaf asxaabi alxadiid uu sheegayaa inii taraktu aayaddaasuu soo qaadanay wax marka maahan yani mutaahiriin ay la imaadeen ama annaka aan iska sheeg sheegayno wax ku tacalluqa maaha iyaga marka maxay qabsanayaan culimadaas in la kuwaan adiladooda aragnay waxyaabaha ay keenayaan waxaa ka mid a islaamka inuu baa xadiidkii xudayfa islaamkaa baaba-ayo sida maradu u dhammaato u duugowdo kale xataa laa yudraa maa salaatun walaa siyaamun walaa sadaqatun oo qofku markaa laa ilaha illa allahu keliya u yaqaano markaasaa xudayfa la yidhi maxay u taraysaa laa ilaha illa allah markaasuu yidhi tunjiihim min annaar naartay ka korinaysaa ee haddii marka qof aan salaadiiba tukanin naartii uu ka badbaaday in islaamkiisu ansaxayaa laga qaadanaa bay dhaheen culimadan waxay ku jawaabeen waxay tahay dadkaasu waa dad jahli ku dhacay oo salaadba wujuubkeedaba aan aqooninoo xujaduba ku oogmin oo ilaa qof salaaddu inay waajib ku tahay yaqaano iyo kuwaan isku mid maahanay dhaheen waana u muuqataa saas nacan lana xataa laa yudraa maa salaatu walaa siyaamu walaa sadaqa saasuu dhahay ayb iyo xadiidkii kale isaga waxay soo cibaadat bnu saamit xadiidkiisa ayay soo qabsanayaan oo ilaahay shan salaad buu idinku farad yeelay qofkii shantaas salaadood guto oo kasoo baxo ilaahay ballan ayuu xaggiisa ka haystaa inuu yacni naarta ka korinayo qofkii aan kasoo bixin faamruhu ila اllahi ilaahay baa shanigiisa uu u yaalaa in shaaa cafaa oo waa u dhaafayaa wain shaaa cadabahu waxay yidhahdeen mar haddii mashii'ada la geliyey inuu muslim yahaa laga qaadana leanna mashii'ada gaalkaa ka baxaaya iyaga xadiidkaasi ay qabsadeen xadiidka cubaadat bnu saamit aduu marka adiladaasay qoladanna marka keenkeenaan laakiin waxaad moodaa mas'alada axaadiidtan hadda uu keenay musanifka ayaa sariix ku ah kuwaas kale nooc istimbaad ama fahm in looga keeno maaha si kale maaha muhiimku marka wuxuu yahay qofka taariku salaadka salaada kasal uga tago gaal ma ahan qofka yidhaahdana murji ma aha sida kan gaal waayo yidhaahdaba uusan u ahayn khaariji mar haddii selafku isku khilaafeen ayb haddii marka dhego u duleelo yacni xaqa ama inay wax fahmaan raba ay jiraan waa inay taas uun ku joogaan adigu wax waa kula raajix noqon karaan laakiin inaad heyrkaa lamsi ku samayso ku dhacniso wax ay ka dhalan karto culimo hore in lagu dhacniyo laftooda waa inaad iska ilaalisa ayb wax shaafici ceeb aan u ahayn qof iska miskiinoo isaga ku dayday inaad ceeb uga dhigto ama adiga aada isaga tidhaah waxaasaa tahay nin walba caayada waa yaqaanaa laakiin cilmiguusan aqoonin qof walba ibnu taymiya wuxuu yidhahdaa caayada qof kasta waa wanaaji karaa laakiin cilmiga qof walba ma wanaaji kara waaya qaala baabun xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa allaythu can ibni lhaad masaladana inuu khilaaf xoog badan ku jiro waxaa dareemay in kutub loo alifa maxaa keenaya oo yacni aqwaal laga la keeno oo jawaab laga bixiyo kan jawaab laga bixiyo in khilaaf ku jira bacd innaas marka waxay leeyiin khilaaf ma jiro ijmaac waayo qofka taariku salaadka kasal uga taga gaal inuu yahay waa ijmaac ijmaac ma jiro culimadan ba khilaafay soo guuriyeen waana aimada selafka qaar kamida sida marwasi oo kale ayb qala babu xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa allaythu can ibni lhaad can moxamed bni ibrahima bni اlxaariث can caamir bni sacdi can ilcabaas bni cabdilmuطalib anahu samica rasuula اllahi sal l slm yaquulu daaqa طacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa ayuu dhadhansaday man radiya billaahi rabban qofkii ilaahay rabbi uga raalli noqdo rabbinimo ayb qofkii ilaahay rabbinimo uga raalli noqdo ku qanca yacni rabbinimada alleh wabilislaami islaamkiina diinan diin ahaan ugaga raalli noqdo wabimuxamedin sala اllahu alayhi waslama nabiyan nabiy llaahi moxamedna nebinimo uga raalli noqdo qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana bnu abi cumar qala xadaana cabdulwahaab aلthaqafiyu can ayuba can abi qilaabata can anas bni malik ana rasuula اlahi sal l slama qaal halaaثun saddex man kuna fiihi qofkay dhexdiisa ku sugan yihiin wajada bihina wuxuu ku helaa xalaawat aliimaani dacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa man kaana allahu warasuuluhu alle rasuul qofkay ahaadaan axaba ilayhi mid isaga loo jacayl badan yahay mimaa siwaahumaa wixii kasoo haray looga jacayl badan yahay wa an yuxiba almar-a qofka inuu jeclaado laa yuxibuhu xaal uunan jeclaanaynin ilaa lilahi ilaahay dartii maahane wax kale uusan u jeclaanaynin wa an yakraha inuu naco an yacuuda fi lkufri gaalnimada inuu ku laabto ama wa an yakraha inuu naco an yacuuda ay an yasiira inuu ahaado fi lkufri gaalnimo inuu ahaado ilaa mararka qaar baa qofkiiba muslimnimo ku dhalana haddana markaa yacni yacuuda inuu u laabto inuu awel ku jiray laabtay ka qasab maaha mararka qaar baa qofka weligiisba gaalnimo uunan gelin kaasoo kale marka waxaa la rabaa gaalnimada inuu u naco inuu gaalnimo ahaado dhexdeeda ahaado marka saasoo kale suuratu alacraafna aayadda macnaheeda saas waay qaala almala-u aladiina istakbaruu min qowmi lanukhrijanaka yaa shucaybu waladiina aamanuu macaka min qaryatina aw latacuudunna fii millatina qaala walow kunaa kaarihiin qad iftaraynaa cala allahi kadiban in cudnaa fii millatikum marka maahan shucayb inuu gaalnimada ku jiray oo uu leeyahay marka waa u laaban mayno mar labaad saas ma aha macnuu yacni haddii aan ahaanaa laga wadaa marka ayb bacda id anqadahu llaahu markuu alla ka koriyey minhu isaga inuu dhibsado ou naco kamaa yakrahu sidau u nacayo an yuqdafa fi nnaari naarta in lagu tuuro meeshaas marka alimaamu lbayhaqi kitaabkiisa shucabu liimaanka juska labaad ama saddexaadaan u malaynayaayo baxdi aada u fiican buu ka qoray qeybtan dambe wuxuuna marka uga tilmaamay min aliimaan waxaa ka mida an yadina almar-u bidiinihi qofka inuu diintiisa ku shaxiix inuu ku ahaado oo diintiisa ku ad adkaado oo uu diintiisu ku ahaado baqiil baqiil marka adiga shayga aada jeceshahay inaad iska bixisid ma jeclido waa waa bakayl baad ku tahay diinkaaga waxaa la rabaa marka inaad bakayl ku noqoto oo aadan bixinin oo diinkaagii aadan iska dhiibin oo wax yar aadan ku dhiibin oo mar walba yacni isaga inaad hayso wax yar iyo wax weynba inaadan ku dhiibin xadiidkanuu marka soo qaadayaa laba mihaaluu keenayaa marka mihaalna nebiyullaahi shucayb waayo aayaduhu waxay tilmaamayaan nebiyullaahi shucayb diintiisa wax allaale ee wixii kaloo dhan diintiisa inuunan siisanaynin oo sheegay waa asludiin middaas marka marnaba hanaga filan inuu yidhi marka inaan ka baxno diinteenna weliba qaababka uu markaa yacni sidaa ay u tahay buu aada u sharxayo qad iftaraynaa cala allahi kadiban ilaahan been ku abuurannay wax weyn waay in ilaahay lagu been abuurto in cudnaa fii millatikum bacda id najaana allahu minha maxaa laga fahmaa marka gaalnimadu halaag inay tahay buu ka fahamsanaa marka mar ilaahay oo halaagga naga badbaadiyey halaag ma aadayno qofku marka hadduu aaminsan yahay waxaan inay halaag yihiinna ma aadayo ayb bacda id najana allahu minha wma yakunu lana an nacuuda fiha ila an yashaءa allahu rabbuna wasica rabbuna kula shayin cilma cala allahi tawakalna arrin muhiima inay tahay waxaas oo dhan buu sheegay ayb tusaalaha labaadna waa nebiyullaahi yuusuf oo wuxuu doortay xabsi iyo ciriiri buu doortay macsi intuu geli lahaa middaasna waxay tusaale u tahay buu yidhi furuucda shay diinta farac diinta ka mid ah iyo hadday adduunyadaada isku yimaadaan faracaas diinta inaad ku mintidowr oo nebiyullaahi yuusuf uga dayato ayb labadaas marka tusaale asalkii iyo faracii laba tusaalo ka keenay xadii xadiidkanna marka waa keenay ayb marka baxi aada u fiican waay qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu qataadaة can anas bni maliki can الnabiyi slى اllahu عalayh wali wasalam qaala baabu laa yazni zani xiina yazni wahuwa muؤmin zanigu ma zinaysto marka uu marka uu zinaysanayo isaga oo muؤmin ah laa yazni zani zanigu ma zinaysto xiina yazni kolka uu zinaysanayo huwa muؤminun isagoo muؤmina ma zinaysto yani macnuhu marka waxaa weeyaan ruuxa zinada iyada bidaatihaa kufri miyay u tahay mas uma aha dunuubta labay u qeybsamaan dunuub bidaatihaa kufri u ah dembigu hadduu bidaatihi kufri u yahay macnihiisu waxaa weeyaan isaga istixlaal iyo looma shardina yah yah mau kugu xijiye maya maya wax ima dhigaya xaguu ku qorayna xadiidkaas kan cabdullaahi ibnu shaqiiq mau ka dambeeyaan maya maya waxba igama dambeeyan ani waa sheega jaءa fi lmaطbuci bacda hada samictu abaa muscab almadani yaqulu man qala alimaanu qowl yustataabu fain taaba wailaa duribat cunuqhu walaysa fi usulina alkhaiya makhduudaadka tirmidiga male ayb marka wuxuu baabeeyey laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin zanigu ma zinaysto marka uu zinaysanayo isaga oo mu'min ah macnaha marka dunuubta labay uqeybsantaa baan dhahnay dembi isaga sidiisa kufri u ah iyo dembi aan sidiisa kufri u ahayn dembigu hadduu sidiisa kufri u yahay istixlaal looma shardiyo nebigu qofka inuu caayo oo kale ma xalaashaday masamaya lama dhahayo taas waa mid haddii dembigu laakiin sidiisa uunan kufri u ahayn ma lagu gaaloobayo ilaa inuu qofku istixlaal sameeyo maa zinadu marka waxay ka mid tahay dunuubta aan sideeda gaalnimada u ahayn oo bidaatiha aan kufri u ahayn maadaama sidaa ay tahay qofku waa zinaystay gaal ku noqon maayo qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa cabiidat bnu xumaydin can اlacmash can abi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slama laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min zanigu ma zinaysto markuu zinaysanayo isagoo mu'min ah marka macnuhu waxaa weeyaan mu'min kaamiluliimaan isagoo ama zinaysanayo xilliga uu zinaysanayo asluliimaan waa ku baaqi laakiin iimaankii ammaanta ahaa xaqiiqat liimaan ma haayo waayo macnuhu walaa yasriqu saariqu tuugga ma xado wa huwa mu'minun isagoo mu'mina wax ma xado daqiiqadda ou xadayo iimaanka waa laga qaada iimaanka laga qaadayo mutlaqu liimaan miya mase waa aliimaanu lmulaq waa aliimaanu lmulaq waay waana in la kala farqiyaa mutlaqu liimaan iyo aliimaanu lmulaq aliimaanu lmulaq waa iimaanka kaamilka ah mutlaqul-iimaanna waa iimaan bartiis waaye macnuhuma waxay tahay ninku markau wax xadaya wax iimaanaba ma leh oo gaal waaba gaal ma ahan saas xadiidkan marka khawaarijtaa saa u ta'wiiliso saxna ma aha ayb uuna sheegi doonaa tirmidi laftiisa ayb walaa yasriqu saariqu wa huwa mu'minun walaakina atawbata laakiin towbadu macruudatun waa loo bandhigayaa qofka qaala wafi lbaabi can ibni cabaasin wacaaishata wacabdillaahi bni abi awfaa qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu saxiixun gariibu min hada alwajhi qaala waqad ruwiya can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama qaal idaa zana alcabdu addoonku hadduu zinaysto kharaja minhu liimaanu iimaanka waa ka baxayaa fakaana wuxuu ahaanayaa fowqa ra'sihi madaxiisa korkiisa ka dullati dallada oo kale faidaa kharaja hadduu ka baxo min min dalika alcamal camalkaas hadduu ka baxo caada ilayhi liimaanu iimaankii baa usoo laabanaya marka iimaankaa ka baxaayo islaamnimadaa ku baaqi noqonayso ayb qaala wqad ruwiya can abi jacfari mxamed bni caliyin anahu qaala fii hada kani khuruuju min aliimaani waxaa ku sugan buu leeyahay ka bixitaan iimaanka laga baxo intee loo baxaana ila lislaami loo baxo soo ma fahmin marka mutlaqu liimaanka iyo islaamka waa isleeyihi qaala waqad ruwiya min gayri wajhin can اnabiy sal l l slam waxaa laga wariyay anahu qaala inuu yihi fi الzina wالsarqa zinada iyo sariqada man asaaba qofkii asiiba min dalika kaagaasi shay-an qofkii wax kaga dhaco fa uqiima calayhi alxaddu xadka lagu oogo fa huwa kafaaratu denbihi dembigiisa kafaaradiisa waman asaaba min dalika shay-an qofkii waxaa wax ka asiibo fasatarahu llaahu alla ou qariyo calayhi korkiisa fa huwa ila allah shanigiisa alla u yaalaa in shaaa cadabahu hadduu doono alla waa cadaabayaa yowma alqiyaamati wain shaaa gafara lahu tan marka wuxuu u keenay inuusan diinta ka baxaynin rawaa dalika caliy bnu abi aalib wacubaadaة bnu samid wakhusaymatu bnu haabiti can الnabiy sal اl l slam u fiirsa marka xadiidka hore ee kan calaaqada ka dhexaysaa waxay tahay la iimaankaas la anfiyey macnaheedu ma ahan qofkii inuu diinta ka baxay waxaana ku tusayo waa la xada xadka yaa lagu sameeyaa muslim ilaa xuduudu dahaaro waaye haddii kale waa la dili lahay hadduu diinta ka baxay waa la dili lahaa soo maa ee middaan kale haddaan la xadinna mashiicada ilaahay loo bandhigayna muslimnimadiisay tusay ayb keliya marka waxaa u baahan wax yar in la fahmo iimaanka maxaa lagu anfiyaa isaga waa masale in la fahmo u baahan iimaanka nusuusta waxay ku anfisaa laba shay sidiisa imaa qofka in aslul iimaan uu ka tegay waa la anfinaa iimaanka dhammaantiisa mararka qaarna iimaankii baa la anfiyaa iyadoo aslul iimaankii joogo waxa lagu anfinayana waxay tahay imaa waajib ou ka tegay ama xaaraan ou koray laakiin shay mustaxab ah oo laga tegay ama karaaho lagu dhacay iimaan ma lagu anfiyo shayga iimaanka lagu anfinayo imaa waa asal markaa dhammaantiis waa la anfinaa imaa waa farac waajib ah farca laba u qeybsamo furuucda iimaan farcun waajibun wa farcun mustaxabun faraca mustaxabkaa laguma anfiyey iimaanka kan waajibkaa lagu anfiyaa kitaabulimaan ibnu taymiya saasuu taxqiijinayaa iyo a'imada badankood saasay taqiijinaya marka waxaa la leeyahay maalan laa iimaana liman laa amaanata lahu qofaan ammaano lahayn iimaan male iimaanka la maxaa lagu anfinaa lianna waxaa laga fahmaa xadiidka adaa-u lamaana inay tahay farac waajib oo iimaanka ka mida ee qofkii qaa-in aba waa gaal ma laga wado marka waxaa la anfinayana marka mutlaqu liimaan iyo aliimaanu lmutlaqna kala garo weligaa faraca waajibka marka iimaanka lagu anfinayo dartiis waxa la anfinayo waa aliimaanu lmutlaq waa iimaankii kaamilka ah ee ammaanta watay madxiga ayb ee mutlaqu liimaani maaha waxa la anfinayo walidalika faasiqa oo muslimka ah waxaa la yidhahdaa mu'minun biiimaanihi faasiqun bikabiiratihi ama mu'minun naaqisul-iimaan baa la leeyahay haddana waa bannaan tahay in iimaanka laga anfiyo laakiin ictibaarkee looga anfinayaa bictibaari kamaalihi alwaajib bictibaari kamaalihi alwaajibi baa looga anfina faasiqa ee looga anfin maayo bictibaari aslihi bictibaari aslihi khawaarij iyo muctasila uga anfiso meeshaa marka waa la fahmay ila tahay ayb waayahay marka wuxuu leeyahay qaala xadaanaa abu cubaydata bnu abi safr huwa axmed bnu cabdillahi alhamdaniy qala xadaanaa xajaaj bnu muxamed can yunusa bni abi isxaaq can abi isxaaq alhamdaniy can abi juxayfata can cali bni abi aalibin can الnabiy sal ll slm qaal man asaaba xaddan qofkii xad asiibo oo ku dhaco fajucila cuquubatuhu fi fajucila cuquubatuhu facujila cuquubatuhu cuquubadiisa lasoo dedejiyey fi dunyaa loogu soo dedejiyey adduunka dhexdiisa faallaahu alla acdalu min an yuhaniya calaa cabdihi lcuquuba faallaahu alla acdalu waa ka cadaalad badan yahay min an yuhniya inuu yuhaniya inuu ugu labeeyo calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa alcuquubata cuquubada inuu u labeeyo ilaahay sidaa waa ka cadaalad badan yahay waa ka cadaaladsan yahay waay alle sidaas fi laakhirati aakhirada dhexdeeda marka uu ugu labeeyo waman asaaba xaddan qofkii xad asiibo fasatarahu llahu calayhi alla ou qariyo wa cafaa canhu ou cafiyo xuduuddii waxaa laga cafiyey alla ou cafiyey faallaahu akramu alla waa ka maam waa maamuus badan yahay min an yacuuda inuu ku laabto fii shayin shay qad cafaa canhu ou soo cafiyey wuxuu cafiyey inuu alla dib ugu laabtana waa ka karan badan yahay alla qaala hada xadiidu xasanu qariib marka yunus bnu abi isxaaq imaam muslimaa u wariyey dabcan qaala wahada qowlu ahli اlcilmi wuxuu yihi marka qaala hada xadiidu xasanu qariib qaala wahada qowlu ahli اlcilmi weeyaan kan laa naclamu ma ogin axadan qof kafara axadan qof ku gaalaysiiye bizinaa zino wasariqati iyo tuugnimo ow bishurbi اlkhamri ama khamro cabitaankeeda qof wax ku gaalaysiiye ma ogin buu yihi nacam oo ahlu sunnaha buu ka wadaa dabcan ayb halkan baaban ku dareyna qaala baabu maa jaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslimku waa kay muslimiintu ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa ayb qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa allaythu can ibni cajlaan can ilqacqaaci can abi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sal l slam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi waalmu'minu man aminahu nnaasu calaa dimaa'ihim wa amwaalihim kay dadka markaa ka nabad galaan dhiigooda iyo maalkooda ay uga nabad galaan qaala wayurwa can nabiy sal l slam anahu su-ila ayu lmuslimiina afdal qaala man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi meeshaa dambe marka wuxuu ku tusaya almuslimuda qofkii aan adinkiisa iyo afkiisa laga nabadgelin muslin ma ahan waa gaal maaha macnuhu ee muslimnimadii fadliga badnayd ma haayo midkaan dambe ku keena qaala xadaanaa bidalika ibraahimu bnu saciidin اljawhariyu qaala xadaanaa abu usama can burayd bn cabdillahi bn abi burdata can jadihi abi burda can abi muusa alashcariyi ana nabiya sal l slm su-ila ayu lmuslimiina afdal qaala man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi ka kale marka aan laga nabadgelin muslim waa yahay laakiin kuwii fiicnaa ma aha ayb qaala hada xadiidu صaxiixu غariibu min xadiidi abi musa alashcariyi can الnabiy sal ه l slam qaala wfi lbaabi can jaabirin wabi musa wcabdillahi bni camrin qaala xadiidu abi hurayrata xadiidu xasanu صaxiix hada akhiruhu wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed